mas-uuliyiin soo saaray oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa sar dowda afuray mashariic horumarineed oo muhiim ah lagana hirgeliyay deegaanka olole gobolka galgaduud wafdigan oo hogaaminaya wasiir dowlaha wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaana xidhidda dowladda galmudug agaasimayaal iyo dhakhaatiir caafimaad oo ka tirsan galmudug dhallinyarada maamulka deegaanka iyo qeybaha kale bulshada ayaa ka qayb galay soo dhoweynta mas-uuliyiinta xidhni iyagoona qayb ka ah dadaalada lagu hormarinayo bulshada deegaanka olole gobolka galgaduud ugu horan ayaa waxaa ka hadalay soo dhoweynta iyo sidoo kale baayaha deegaanka jira xogayaha deegaanka iyo sidoo kale qaar kamid ah odayaasha dhaqanka iyagoona sheegay in dhibaatooyin ay kamid yihiin in ceelka oo dayactir u baahan yahay ila ayna u baahan yihiin xarumo caafimaad oo xoolaha iyo dadka iskugu jira marka koowaad ceelku waa halhaana oo biyaha meel ku kaydiyoo badan ma lahan marka labaadna bamkiisi waa u dhalimaystay oo labiyo toban sana u daaran yahay iyo bilo marka saddexaadna tubooyinkii biyaha ka qaadayay magaalada geynaya maadaama xoogaa magaalada uu ka durugsan tahay ceelka meeshuu ku yaallo waa ay istaageen laba sababba waa u istaageen qayb ka miduhu way dhalimaysteeno khashimaa galay qayb ka miduna si mutadawacnimo ama tabaryaraha dantiisa qofka ku tashanaya lagu sameeyey tubooyin yaryaroo waxaa lagu sameeyey tuu ah oo yaryar ah aan awood u lahayn inay biyihii qaadaan meesha inta ka qaadaan meeshii geeyaan looga baahnaay ama looga oomanaay ceelkan olol baa la yidhaa laba iyo toban sano ayuu qudan yahay sanadka saddex tobnaad buu galay ilaa intaas oo qodnaay wax dayactir ah oo aan hayada ka helna ma jiraan motoor ha ahaato tuba ha ahaato bam ha ahaato dhinac kasta ha ahaato waa han keligeeda tubooyinku waxay xariirsan yihiin ilaa laba kilomitir ay tuulooyinka u xariirsan yihiin oo jiraan way dhammaadeen ciid baa gashay bahal baa jaraya afar iyo labaatanka saac waa la samaynaya saasaa looga daba wareegayaa oon weyn baana haysta motoor ma leh hadda motoor waa ballaqi doonaa kuma jiro wakhtigiisaa dhammaaday ayaantan waxaa lagu noolaay intii shan biloodah soolarka soolarkaa lagu noolaa doctor cabdimaalig mayle oo ka mid ah dhakhaatiirta deegaanada galmudug ayaa sheegay inuu bixiya guura deeqay dadka reer olol oo dhulka laga dhisi lahaa ee xanuunta xanaanxada dowdaro galmudug isagoona ballan qaad inuu si dokuminti warjo doona dhulkani oo lagu taga in laga dhiso xarunta caafimaadka xanaana xoolaha deegaanka olol
aan taagannahay waa dhul oo maaragtay afartan afartan ah oo dadka deegaanka ah ay maaragtay ay leeyihiin oo aniga oo tor cabdimaalig aan ugu deeqay in laga dhiso wasaaradda xanuunada xoolaha maadaama ay dadkan ay yihiin dad xoolo dhaqata xoolana loo baahan yahay maaragtay in daawadooda la helo maadaama dadkii la raadinaya daawadiisii waxaa waayaha meesha ka baxda xoolahana inay helaan iyagana xaquuqdoodii meeshan waxaa waaye waa afartan afartan waxaan wareeji doonaa haddii alla idmo isagoo dukumenti ah gabagabadii kulanka ayaa waxaa ka hadalay wasiir dowlaha sadda tobanka kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug shariif maxamuud cali isagoo sheegay in si degdeg looga jawaabi doona baahiyaha ka jira deegaanka olole gobolka galgaduud ayna diyaar u yihiin ka wasaarad ahaan inay ka jawaabaan dayactirka ceelka iyo sidoo kale helidda motoor kale oo ay deegaanku ka faa'iidaystaan xilliyada jidaalka iyo sidoo kale isbeddelka cimilada olol waxaa lagu xasuustaa xilliyadii dowladnimada lasoo aasaasaya galmudug inay maaragtay ku dhiiratay magaalada kaliya ee dowladnimada laga taageero la yihahda galmudug oo aada luuga ku dhiirata xilliga markaa kaga mahadcelinaynaa waxaan ka jawaabi doonaa insha allahu tacala baahida biyaha si degdega soo dhaqsiyaha badan dayactirka haamanka dhammaan insha allahu tacaala waxa hadda ka maqan sida ugu dhaqsiyaha badan aan insha allah ka jawaabi doonaa ceelna insha allahu tacala waa raadi doonaa dowladda galmudug amni iyo caafimaad iyo waxbarasho diyaaray in la tahay insha allahu tacaala iyo wax walboo maaragtay deegaanadan horumarkeeda ku dhaqaaqaayo
deegaanka ololaya waxaa kamid a deegaanada soo koraya galmudug ka tirsan kuwaasoo haatan ka jira horumarinka bulshada ah iyadoona la rajanayo in intaa kasii ballaarto laguna talagalay in kor loo qaado sidii wax looga bedeli lahay caqabadaha ka jira deegaanka olol gobolka galgaduud